يخلص الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وكتابكي سدحات سلسلة مؤلفات الفقه الشافعي أنه يسأل هرتي سومرني كتابكي سفينة الصلاة kadibna aynu soo marnay matniga algaaya wataqriib matn algaayati waltaqriib ama abuu shujaaca loo yaqiinay hadana waa kitaabkii safwat zubad ee alimaam ibn alaslaan walaha raximah allahu tacaala kitaabka laba magac labada waa la yihaahdaa in lafdiga zubad iyo matnu zubad la yihaahdo waa la yihaahdaa safwat zubadna waa la yidhaahdaa magaca damaana saxa magaca asalka kitaabka waa safwat zubad kitaabka zubad la yidhaahdo warka ahayn iyo masaa'ilkuu ka soo xulay ayuu mualifku manduumadan ku sheegay manduumadan waxay ka kooban tahay haddaba kun siddeetan iyo sideed beyt bay ka kooban tahay manduumadaa kun iyo siddeetan iyo sideedda beyt ka kooban waa khulaasadii kitaabu zubad weeye haddii sidaa la yidhahdo waxaad garan kartaa inuu jiray fiqiga shaaficiga kitaab zubad azubad fi fiqi la yidhaahdo oo fuqahada shaaficiyada ay lahaayeen waana sida naftaa asalka kitaabkani waxaa weeye kitaab azubad ama azubdal fi lfiqi la yidhaahdo oo iska lahaa qaadi lqudaat sharafiddiin albaarisi ninka la dhihi jiray ilaa dhowr iyo afartanka sano qaadiga ka ahaa magaalada xamaa ka ahaa asalka kitaabka ninkaasaa iska lahaa isla isagii iska lahaa waa sharxay oo ku sharxay kitaab la yidhaha alcumda fii sharxi zubda siday culummadu soo guuriyaan ninkaasoo qaadiga ahaa waa wuxuu ahaa ninkii khiyaafat lfiqi shaafici ay ku dambeysay xilligiisii isaga aqoonta iyo tarjiixa madabka shaaficiga ah looga dambeeyey ilaa imaamu daabi raximah llahu tacaala kitaabkiisa siyar calaami nubala maruu ka sheekeynaya tabaqaadkii culummadu ay lahaayeen zaman kasta marka la joogo rag kala duwan oo funuunta kala duwan marjic dadka u ah oo ra'si iyo qof ugu sarreeyaa inay lahaan jireen baa wuxuu tilmaamayaa inay jiraan sanad zaman kastaba dadka oo haddii aan rabna buuleeya inaan sheegno zamanka yagan aan joogno waa xilliga imaamu dahabi uu nool yahay waxaan dhihi lahaa buu yidhi abulxajaaj alqudaaci almizi ra'sun fi lxadiid ninka la yidhahdo alqaadi sharafuddiin ilbarizina ra'sun fi lfiqhi wixii fiqiga isaga looga dhammaynayaa abu xayaan alandalusina ra'sun fi lcarabiyati wixii luqadda ku saabsan ninkaasaa looga dambayn waxaan uga jeedaa inaan idhaahdo ninkaasoo ila haadihi ilmansila ka gaaray fiqiga shaaficiga ayaa wuxuu qoray kitaabka la yidhahdo azubad fi lfiqi kitaabkii azubad fi lfiqi ee sharafuddiin ilbarisi uu lahaa ayuu nadmiyey ibnu raslaan raximah llahu tacaala wuxuuna ku magacaabay safwat zubad kitaabka daba manduumadan aynu bilaabayno safwatu zubadihi waa kun iyo siddeetan iyo sideed beyt saynu sheegnay waxaynu u qaybsantaa saddex qaybood qayb muqadimaad iyo horumacyo ah qaybta labaadoo maqsuudka iyo hadafka kitaabka loo naqmiye ku saabsan yahaya iyo qaybta u dambayso oo khaatime iyo gunaanad iyo gabagaba saddexdaa qaybood buu kitaab ka koobaya qaybta koowaad ee ugu horeysaay ee muqadimaadka ah saddex arrimood buu kaga hadlay ninka naalimkii raximah llahu tacaala saddexda kaga hadlay waxay keliyiin midda koowaad waa iftitaaxi kitaabka iyo inuu ku dhiirigeliyo oo ku boodiyo dadka xaqsan calaa talabi ilcilmi iyo isagoo aada u dhaleeceeyey kana digay qofku inuu jahli ilaahay ku caabudo iyo cilmiga la bartay laftiisu camal iyo kudhaqan inuu u baahan yahay intaas qayb buu kaga hadlay mualifku raximah llahu tacaala qaybta labaadna wuxuu ku kaga hadlay masaa'il fii usuuli diin iyo caqiidada oo iimaanka iyo sifaadka iyo rususha iyo mucjizaadka oo usikoo koobana la hadlay laakiin calaa caadati qowmihi iyo dadkii xilligiisii joogay gaar ahaan reer beytilmaqdis iyo agagaarkeedoo aagii ibnu aslaam raximahullahu tacaala uu joogay ahaa masaa'ilkii caqiidada markii uu ka hadlayey markuu ka hadlayay masaa'ilka iimaankana calaamadaha ilmurjia ama jahmiyadu maray aynu u tegi doonaa kitaabkiisaan u tegi doonaa oo asalku qalbiga uu yahay waxaa kaloo dhanna un astaamaha iyo yada iimaankaan ay ka mid ahayn meesheedaana kaga hadli doonaa insha allahu tacaala markuu sifaatka ka hadlayeyna calaamadaha ashaaciru maray ama sifaatka caqliga ha noqoto ama sifatulkalaam iyo qur-aankani ma kalaamkii ilaahay baa masalada ku salaysantahay mise waa cibaara can kalaamillaahi iyadana dariiqii ashaaciradu maray labadaba iyana markaynu gaanaynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala qeybta saddexaad ee muqadimaadka hore ay ku saabsan yihiin waxaa weeye masaa'il usuululfiqigu ka hadlay oo xukunka iyo aqsaamkiisa iyo masaa'il la xiriira marka masaa'ilka usuululfiqiga iyo masaa'ilka usuuludiinka iyo caqiidada iyo kuwa iftitaaxa iyo gogolxaarka saddexdaa wuxuu kaga hadlay muqadimaadka iyo horudhacyada wixii ka dambeeyey maqsuudkii kitaabka fiqiga ahaa min baabi ahaarati ilaa halka dambe laga gaaro abwaabta dhamaadkooda ayuu iyadana kaga hadlay mualifku raximah llahu tacaala inta fiqiga markuu ka hadlayey wuxuu maray ariiqadii ninkii kitaabkii asalkiisii uu ahaa ikhtiyaaraadkiisuna waxay noqdeen sida aalibka ah araajix bilmadhab ka madhab ahaan sida raajixa ayuu maray calaa ariiqati aslihi oo zubat fiqihi sharafuddiin ilbaarizi ariiqadiisii buu maray oo uu raacay raximah llahu tacaala qaybta dambee khaatimada ahna waa khaatima fi tasawuf weeye tasawufka iyo aadaabtiisa ilaa ninka layihaado ibn aslaan shahabidiin ibn aslaan raximah llahu tacaala markii horena ishtaqala bilcilmi markii dambena tasawuf buu u go-ayo xataa tadriiskii cilmiga intuu ka tegey sidii khasaaliya rag lamida ay sameeyeen buu xolay goolihiisaga go-ay duurkii khalqada la dhihi jiraye darajooyin baa lagu gaara ay dhihi jireenna markaasuu duurtay oo nimankii la dhihi jiray ibni naasix iyo abubakri ilmuusili iyo maxamed alqarni iyo maxamed ilqaadiri iyo raggaasaa shuyuuku u ahaayo qaarkada culaatu tasawufka ayay ka mid ahaayeen masalahaasaa markii dambe si aan habboonayn u jiidatayo waxoogay la yar tagtay waxaad moodaa laakiin khaatimadiisa tasawufka markaad aqriyayso ninkan imaamu siyuuti raxima allahu tacaala manduumada usuulfiqiga jamcu jawaamic qaybtiisa dambee tasawufkiihi waxaad moodaa agtarkeedu inuu khaatimada ibn aslaan ka soo qaatay fi tasawuf xataa abyaada iyo muxtaweena markaad fiiriso ibn aslaan baa ilan taariikh ahaan ka horeeyey imaamu siyuuti aada ugu horeeyey raximah allahu tacaala calaa kulli xaal ibn aslaan ninka la yidhaahdo waxay isku zaman ahaayeen shuyuucda qaarkoodna wadaageen alxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah allahu tacaala kitaabka haddaba muxtawaha intaasuu ka kooban yahay waxaa alifay ninka manduumada tiriyey abulcabaas shahabidiin ibn aslaan axmed ibn lxusein baa la yidhaahdaa wuxuu ku dhashay magaalada la yihahdaa filistiin buu ku dhashay filistiinna baa ku dhintay wuxuu ku dhashay magaalada la yahdaa ramla buu ku dhashay markii dambena wuxuu ku geeriyooday raxima allahu tacaala beyt ilmaqdis iyo masjid alaqsaa buu ku geeriyooday waxay yidhahdaan dhalashadiisii markuu geeriyoodayey qiyaastii dhowr iyo lixdan ilaa toddobaatan in udhaxaysa ayuu jira bay yidhahdeen mualifku raxima allahu tacaala laakiin ibnu xajar wuxuu ku horeeyey sideed sano oo afar sideed boqol afartan iyo afartii buu geeriyooday hadda xafi ibnu xajar geeridiisu hayay sideed boqol konton iyo labadii shuyuucda uu la wadaagana waxaa kamid aha jalaaludiin ilburqiini ninka xafi ibnu xajar markuu ka hadlaya soo qaadanaya qaala shaykhulislaam u yidhaahda wey ibnulislaam kutub badan ayuu ka tegey bay yidhaahdaan waana sunanka sharaxooda ama sharxu lbukhaari uu bilaabaya laakiin kitaabka ugu manfaca badan ee u qibobarada uu ka tegay aada u intishaaray isagana aada loogu gartay oo lagu aqoonsaday waa kitaabkeena safatu zubad la yidhaahda weye saa darteed bay culimmadu kitaabkan aada bay ugu dadaaleen inay sharxaan ilaa afar iyo toban shan iyo toban sharax ay culimmada qaarkood gaarsiiyeen laakiin intaan u arkay ee matbuuca ee mutadaawalkaa waa shan shan baan ka arkay adigu shantaasi mid waxaa la yidhahdaa fatxu raxmaan bisharxi zubad ibn aslaan oo waxaa iskale shihaabudiin ramli ninka la yihahda fiqiga shaaficida xilligiisii isagaa isagaa looga dambeeyey dhinac kale marka laga eegana ardadii iyo talaamiidii ibn aslaan soo gaartay ka mid ahaa waxaa ka mid a ninkaa shaabudiin ramli wiilkiisii shamsudiin ramli baa isagana ka mid ahaa oo isagana shaaficiyu sagayr la yidhaahdo minhaajkana ninka sharxaya nihaayat lmuxtaaj bisharxi minhaaj ninka sameeyey innaga soomaaliyana isaga kitaabkiisaas nihaayat muxtaajka iyo tuxfa ibni xajar alhaytami markay waawadii axkaanleydii iyo fiqiradii aqsin jiray ee soomaalidu markay labadooda soo qaadanayaan qamaraynka yidhaahdaan aa labada dayax way yidhaahdaana waa ibnu xajar alhaytami iyo shamsudiin ramli isna kitaabkiisa waxaa hayat bayaan bisharxi zubad ibn aslaan kitaabka kala sharaxay waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo axmed ibni xijaazi alfashari kitaabku leeyahay oo layihahda muwama mawaahibu samad la yidhaahdaa ka mid a isagu ma sharaxbaa mise waa xaashiyo oo sharax ma gaaro laba aragti ay culimmadu isku hayaan weeye markay soo guurinayaan waxaa kaloo ka mid a kitaabu leeyahy ninka la yidhaha maxamed ibn axmed alahdal ifaadatu saadati alcumad bitaqriiri macaani nadmi zubad kitaab la yidhaahdana isna ninkii laga hadaraya maniyiinta ahaa ayaa iska lahaa oo waagii dambe matnigani fuqahaadii shaaficiyada reer yaman buu aada mashhuur uga ahaa waxaa kaloo ka mid a inta arkay fatxulmanaan bisharxi zubad ibni aslaaro maxamed ibni cali ibni muxsin alxubayshi oo reer magaalada ib ahaa ee yamaneed isagana kitaabu qoraal mujaladu latiifa isagana ah marka shuruuxdaas intaas shantaasaan ka arkay anigu inta matbuucada ee mutadaawalada ah shantoodaas fawaahibu sanadka iyo ifaadatu saadati lcumadku ashbax xaashiyay shabahaan ee sharax mufasala maynu shabahaan umeeka labada sharaxa ugu fiican waa labada inay isdhaleya rabliyeenka shihaabuddiin iyo shamsuddiin labadaoduna waxay ku kala fiican yihiin midna jaanib buu ku fiican yahay midka fuqaha shaaficiya ahaan wasanka uu leeyahay waxay aada u jecel yihiin shamsudiin ee ramli oo wiilka ah dhinacaas jacaylka ninkaasay ku ka jecel yihiino kaas warkiisay aada ugu dhagraariciyaan fuqaraa mutaakhiriinta iyo shaaficiyadu laakiin haddii la yidhaahdo mansila cilmiya uu lahaa ama kitaabka sida uu faahfaahiye u sharxay midka waalidkiiyo shihaabudiin ramli ayaa ka culus oo ka miisaan badan kana sahlaan qaabka masaa'ilka sharaxa ugu qaabeeyey sidaan dadka aynu weelin inuu mansilo hooseeya ninka waalidkii shuhrada qambuur maahane isaga shamsudiin ramliga ah iyo ninka ibni xajar alhaytami ee tuxfata muxtaajka iska leh iyo alkhatiib shirdiini oo muqli muxtaajka iska leh intaba waxaa sheekh u ahaa oo marjic u ahaa oo masaa'ilka manhaajka ay ku sharxeen boqolkiiba sideetan ay ka soo qaateen waa ninka shihaabudiin ramli ee waalidkaa wey ifaqa raxmaanka iskale abyaada markuu marayana in abyaada markuu isku qabto oo marka hore wuxuu soo hormariyaa inta mas'ale ee abwaabtani sheegay abyaadani sheegtay kadibuu mas'ala mas'ale u soo qaadaa abyaada qaybta adag wuxuu la dheeriyaa intooda kale qaybta waxoogay tarkiibkooda iyo sasaarkoodu adag yahay wuu icraabaa xiraabbu ku sameeya xataa mararka qaarkood waa markii isagu ula muuqato in icraabteeda iyo tarkiibkeeda ishkaal ku yarjiro iyo mugdi ku jiro inuu icraabu isku dayaa ila kaana asan fi lcarabiyati waa sidoo kale fiqigana ahaadee ninka la yidhaahdo shihabudiin arabli intaa shuruucda arkee marka laga reebo waxay sheegaan shuruuxaad u tiro badan oo laba kamidii uu leeyahay ibni raslaankii nadmiga tiriyey laftiisa oo miduu ku magacaabay fatxu samad bisharxi manzumati zubad uu ku magacaabay marka fatxu samadku dhowr nin baa kitaabay ku sharxeen oy fatxu samad fatxu samad fatxu samad ku magacaabeen waxaa ka mida kitaab ninkii qore aan la garanayn u yihahdaan waxaala ruuxuljasad bisharxi safat zubad waxaa ka mida bay yihahdaan kitaab la yidhaahdo oo isaga sharxayay aljudad fii sharxi manduumati safati zubad laakiin wilixiyo oo matbuuca kutubta badankood ii sheegana maanan arag diyagoo matbuucana anigu maanan arag laakiin shantaa hore idiin sheegay ayaan ka arkay oo ninka muadiliyo kitaabkani ay fuqahada shaafici cinaayo badan siiyeen kitaabka qiimihiisa waxaa ka mida naqmi iyo gabay ha ahaado laakiin aada buu eraya cibaara saaraya in la xifdiyana aada bay u fududahay dee dalabada ninkii fiqiga inuu barto raba marjiciye inuu yeesho rabana haddii fiqi shaaficiba aada baranayso inaad kitaabkan xifdidahay way habboon tahay oo haddii qofku dee masalada aan waxba ka xifdisanayn way iska dhib badnaanaysaa fiqigii hadhow marjiciye badan inaad yeelato saa darteed culimmaduna waxay dhihi jireen alcilmu maa xawaahu sadru laa maa xawaahu lqibitru cilmi waa wixii alaabtaada ku jira oo wax kitaab ku yaallo markaa u bahata aada daydayaysa cilmi maha kaasi oo hadhowaad tiraana kitaabkii ma wato cilmigaadu waad ka gudtay walidaalika wasaaqan albirina ibraahim mascuud albiri isna waa kii cilmiga ku ammaanayay khafiif ilxamli yuujad bixaysu kunta meel waa qaatadiisu waa fudud yahayo adduunka meel martaba cilmiga uu kula socon hadaadan waxba xifisanayn maktabadiina aadan haran karin cilmiga waa ka guurigu soo maha hadda cilmigii wuxuu noqday waa laga guuraa markii wax la soo sheego baa wax la daydayaayo maktabadii iyo kitaabkii baa la dawada intuu ku noqdo hubsado ma xuma wax walbana ma xifdiyi kartid laakiin waxaad ogaataa in asaasaad xifdisantahay aada leedahay qadiyad aada loogu baahan yahay wey intaadan muqadimada qoban ee rubacaka waa kaga baxo insha allahu tacaala kitaabku dadka qaar baa ka soo bixi doona labada habeenii hore caadooyinka tale sabtida iyo habeenka axadda ah waa kitaabka akhriskiisa oo keliya habeenka dambe waa ka soo bixitaanka iyo su-aalaha weeye insha allahu tacaala marka way soo qori karaan in alla ragga qaar waa haynaa waa hayaa ninkii kale raba inuu kitaabkan xifdiyo wuuse soo qori karaa isaga haddii uu doono kol waxaan u malaynayaa faarax iyo xabuu iman karaa rubbaana yulidunman ayb kadib kitaabkaan gudbaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa habeenkiiba shan iyo labaatan bayt meelaha inaan akrino oo usbuucii kontan bayt haddii la akriyo kitaabkuna uu kumba yahay isagaa iska dhamaanaya wakti gaaban maalinku wuxuu yihi raxima allahu tacaala alxamdu lililaahi di ljalaali wa shaarici alxaraami waalxalaali uma salaatu llahi maca salaami cala nabiyi mustafa اtihaami muxamadi اlhadi min adalaali wa afdal الsaxbi wa khayri aali وبعد هذه زبد نظمتها أبياتها ألف لما قزدتها يسهل حفظها على الأطفال نافعة لمنتدى الرجال ففي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل فعمل له بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قول عابد الوثن وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل والله أرجو من بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص intaas waa muqadimadii koowaad oo uga caahay oo wuxuu mualifku alxamdu mahad min ilaahi allah baa iskale allihii biljalaali bilcadamati weynanka uu saaxiibka ahaa washaarici alxaraami sideeyihii xaraamta ah iyo walxalaali xalaashaba waxna xalaaleeyey waxna xaraamtinimeeyey oo sharcigaa soo dejiyey isaguna xukunka iyo taxliilka iyo taxriimka xaq u leh xamdi ilaahi markuu ku furfurtay baa wuxuu ku daray geedka qaybtiisa dambe waxay mualifiinteennu u yaqaanaan daraacat listihlaal in hadalkan hore dhiciisa waxaad ka hadlaysa ay ka muuqato laga dhadhansado wey inuu kitaabka ee xalaal oo xaraam ka hadlayo oo kitaab fiqiya uu yahay uu halkaa ku tilmaamay marka qaybta dambe beydku washaarici alxaraami walxalaali laba macnoay xambaarsan tahay macnaha koowaad ay xambaarsan tahay waxaa weeye waxbaa xalaala iyo waxbaa xaraama rabbi baa iskale subxaanahu wa tacaala cid kale iskama leh ilaahayna addoommadiisa waa ka reebay waxaynan rabbi xaggiisa ka haynin inay isaga tuuntaan oo yidhaahdaan waa xalaal iyo waa xaraam walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum lkadiba haadaa xalaalu wa haadaa xaraamu litaftaruu cala allahi alkadib in ilaahay u been abuurtay waxaana xalaal iyo waxaan xaraam ahan jirin haddii la sheego oo taa ilaahay uu iska leeyahay khaas u leeyahay baad halkaa ka garatay masalada labaadna wuxuu ku tilmaamay inuu kitaabkani fiqi yahay oo wixii xalaal iyo xaraam aha uu ka hadli doono labada macnuu jeedka dambe xajee jusga dambe ee beedku xambaarsan yahay washaarici alxaraami waalxalaali uma salaatu ullaahi kadib naxariista ilaahay maca salaamin ay nabadgelye la socoto xagga rabbi ka timid cala nabiyi nabiga dushii ha ahaato almustafaa la doortay atihaami eryadiiyo aabga tihaamana ka tirsanaa nabigu cala salaam wuxuu ku dhashay maka makana muddo dheer buu deganaaye waagi dambe hijradii buu ka tegay makana eryada tihaama loo yaqaano ee jasiiradda ka midka ayay ka tirsan tahay saasuu tihaami u yiriyo qowlka guud ee maka ay ka mid tahay baa tihaama la yidhaahdaa muxamadin ahaa alhaadii hanuuninayey min adalaal gaariga ka hanuuniyey macnaa hidaayat dilaaladii weeye oo jidka tusaya weeye ariiqa wanaagsan dadka tusaya weeye wainaka la tahdi ilaa siraatin mustaqiimi weeye hidaayadana iyo hanuunintuna waa laba nooc midna waa jidka oo la tuso qofka oo loo tilmaamo midna waa tawfiiqoo qalbigiisa hanuun in la geliyo wey qalbigiisa hanuun in la geliyo qofka oo iimaan la geliyo oo xumaanta la nacsiiyo rabbi keliya iskale subxaana wa tacaala laa naab baan lahay walaa nabi maxamed baan lahay sala allahu calayh ali wasalam ilaahayna waa kii ku yihi arrintii adeerkii abi aalib innaka laa tahdii man axbabta qalbigiisa ma gelin kartid iimaan qofka aduu jeclaato laakiin wainaka la tahdii ilaa siraatin mustaqiimin waa hidaayatu dilaala oo jidkaa tusaysaa toosan baa dadka u yeedhaysa adigu saa darteed bilaa yidhi fainamaa calayka albalaau wa calayna alxisaab adiga gaarsiiniyo jidkii wanaagsanaa inaad tustaa lagaa rabaa taasuu ujeedaa mualifku maxamed ilhaadi muxamedkii hanuuniyey min adalaali baarida oo jidka xaqa ah tusayey dadka ugu yahay wa afdali saxbina korkooda ha ahaata naxariis iyo nabadgeliyo saxaabadii ugu fadliga badnaa iyo wa khayri aali aalka nabigeeda khayrka badnaa afdal saxbi afraxu tafdiilkani calaa qofki kayri maxallihi weeyo daahirkiisan looma jeedo saxaabadii fadliga badnayd buu jeedaaye saxaabadii qaar kamida sii fadli badnaa xalu tafdiilka uu faa'iideynayo loogama jeedee salaadan lagu salinaya nabiga la raacinaya calayhi salaatu wasalaam waa saxaabadii oo dhan waana dhammaan dadkii nabiga la kulmiyo calayhi salaatu wasalaam iyaga oo rumaysan markii la yidhaahdo intii nabiga la kulantay iyaga oo rumaysan baa saxaabo la yidhaahdaa masale waxaa jirta culimmadu ay isku qabteenoo ku saabsan ay waxaa sababayana nebi maxamed yaa loo soo diray horta sala allahu calayh ali wasalam insiga waan garanay aadamaha waa loo soo diray jinkana waan garanay waa loo soo diray wax intaa ka badanoo loo soo diray ma jiraan misaalkii culimmadu isku qabteen waxaa ka mid ah risaalada nebi maxamed inta mukallafiinta ee caaqiliinta waxaa ka mid a malaaigta malaa'igta laftoodu dadkii loo soo diray ka mid ma ahaayeen wabitaali kuwii la kulmay saxaabadiisa ma soo gelayaan xukmu suxba ma qaadanayaan masaladaas waxaa aada uga dooray aadna uga hadlayaan imaamu siyuuti raximah llah tacala salata alxabaa'ik ee majmuucu fataawadii alxawfi fataawadiisa ku dhex jirta alxabaa'ik risaaladan inaad ka helaysaan isagu wuxuu leeyahay malaa'igta qaar baa saxaabaa marka uu suyuuti leeyahay waxaa ugu horeeyey kitaabkeena asalkiisa ninkii lahaa ee sharafalqaadi sharafudiin ilbaarisi baarada taqriiriyey ka mid ahaa ragga madhabka rajaxayna waxaa ka mid ah alxaafid ibnu kaiir raximah llahu tacaala baa ka mida ragga qaba malaa'igta qaar baa saxaaba yagaladoodana soo gaara marka cala alqawli inay saxaabada ka mid yihiin waafdali saxbi bay soo gelayaan wa khayri aalin aalka ugu qaybka badan aalka nabiga calayhi salaatu wasalaam culamadu way isu qabtaan laakiin macaanida looga jeeda halka markii la ducaynayo maadii saxaabadii gaar loo sheegay oon aalka keliya ducadii lagu koobin aalkiisu nabiga calayhi salaatu wasalaam fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan waa bani haashim iyo bani lmualib labada aqbalo wey waxayna u deliishanayaan sabaqadu ma banaana limuxamadin walaa liaali muxamadin ma banaana salama dhihin faqa fuqahada shaaficiya iyo rag lamidoo badan oo kale waxay qabaan inaynan aad bani haashim iyo banilmutalib ayna sabaqadu u banaanayn bay qabaan oo iyagu agaalka yihiin asalna waxay ku salaynayaan nabigu calayi salatu wasalaam maalin xoolo uu qayminayey buu ree beni haashim iyo ree benimualib siiyey laba qoysow kalay u sinnaayeen ilmaadeen ahayeena uu ka tegey waa kay cusmaan iyo jubay u yimaadeen waxay ahayd ree beni haashim fadligoodii iyo inaad qoyska ka dhalartatahay maba inkinsanin laakiin ree benimualibna waa siisay annaga kuwa simanna waa naqadisaye maxaa loo jeedaa markaasuu wuxuu yihi innamaa banuu haashimin wa banulmualibi shayn waaxidu ree beni haashim iyo ree benimualib waa hal farbuli lama kala qaadi karo lam yukhaalifuuna fii islaamin walaa jaahiliya jaahiliya islaamkooda garabka ayaa kamayna bixin oo markii nabiga cala slam gooloominta lagu sameeyey fii shicbi abi aalibin oo labadan kale dadkii goodoominayay oo cadaadinayay kamid ahaayeen ree benimualib tan iyo gaaladoodii way raaceen way la safteen xataa gaaladoodii saa darteed waxay idhahdeen nabiga cala slam mar hadduu yidhi banu haashim iyo banimualib shayun waaxidun waa hal shay laba ma aha waxay idhahdeen aal maxamedin bay soo wada gelayaan wayna kala qaadaynaa nabigaaba yidhi waa hal mida saa u kala qaadi adugu intaa waxay ka badan insha allah tacaala baabu zakaa baynu ugu tegi doonaa haddii alla yidhaahdo wa bacdu intaa kadib haadii fa haadii abyaadan iyo gabayga soo socdaay zubadun in loo xul oo lasoo xulay weeye nadamtuhaa aan taxay oon tixgalaya ka dhigay abyaatuhaa daydadkeedana alfun kun weeye bimaa qad zidtuhaa waxaan ku daray oo siddeetan iyo sideeda sideed iyo siddeetankaa oo ku daray afar afartameeyada ugu dambaysa waa khaatimada tasawufkaa weeye marka waxaaa lafdiga zubadka la yidhaahdo shayga khulaasadaa weeye shayga nuxurka nuxurkaa weeye oo wuxuu ku leeyahay waxaan intii khulaasada ahayd iyo intii dhuuxiyo biyo kaba dhibcaanka ahayd ka soo saaray kitaabkii zubadka ahaa ee alcallaamati alqaadi qaadi lqudaati sharifudiin ilbaarizi baan ka soo saaray intii zubadka ahayd fadliga zubadka asalkiisuna markiisoo dadku xoolaha caanaha ay ruxaan canaha looda oo kaleeti iyo ariga idaha oo kaleetiya marka la ruxo subag baa ka soo baxa soo maaha inta soo harteena ciir iyo caano nuxurkii lagala baxay bay noqdaan wuxuu ku leeyay kitaabkii baan ruxay oo gelgelay intii subaga ahaydna waa ka soo saaray zubadkaasala yidhi zubad dabadadeena kaasi qasmo zubad iyo zabad zanad haddii la yidhaahdo zayda la kor dhigo xumbada wey xumbada wey abuurka kaca wey zubad haddii lagu yidhaahdana goobta la ruxo xataa inta soo hartay cabitaankeeda meelaha qaarkood waa la ysku caayaa soo ma markii subaka lagala baxo marka haddii zayda la godo oo zubad la yidhaahdo waa midkaas haddii la kor dhigo zanad la yidhaahdana oo biyo la shubay iyo caano la shubay iyo xoorta iyo aburka iyo xubada ka kacda weeye taasuu qur-aanku tilmaamayey fa ama azabadu fayadhabu jufaan wa amaa maa yanfacu nnaasa fayankusu fi lardi faama azabadu xumbada way siin jirtaa soo maha maxaa nacfiga yeelaya xumbada soomaaliya hadda magaalka caana xumbadood ma yaqaanaan laakiin waxyaabahan kale ee cadaan kabajiiniya wax lamida xumbadiisa yaqaanaan markay yimaadaan intay qaadaan bay saxamada isaga guraan zaradkaas wey hada wuu iska ingegaayo haddaad taabato xataa qoyaan meesha ku aramada marka zubadu weeye nadamtuhaa aan tiriyey oon tixgabaya ka dhigay abyaatuhaa baydadkeeduna alfun kun beyt weeye limaa qad zidtuhaa maca maa qad zidtuhaa wixii aan ku daray oo lala jiro siddeetan iyo sideedda beyda kunka meel wey wuu tilmaamay haddaba manduumadii wuu tilmaamay yasulu waxaa fudud xifduhaa xifdigeedu cala alacfaari xataa ilmaha yaryarkaa inay xifdiyaan way u fududahay oo gabay adag maaha erayo adagna ma adeegsanin wasan jajabanna ma laha erayo isku toosanoo wada fudud oo xataa carruurta yararka ay xifdihi karaan ayaan ka dhigay weli maalibku raximah tacaala naaficatan xaal ay tahay mid anfacaysa limubtadi rijaali ragga bilowga ah ee fiqiga meel fiican inay ka gaaraan doonaya dariiq fiicanna ay qaadaan doonaya way anfacaysaa buu yidhi iyada haddii ay xifdiyaan oo ay bataan labadaas tilmaamood buu ku saddex tilmaamood buu haddaba abiyaadan ku siiyey mar wuxuu yidhi waa khulaaso iyo intii muxunkahay ee kitaabkan soo saaray marka koowaad marka labaad way sahlan tahay xataa carruurta yaryarkaa xifdihi kara marka saddexaadi aad bay u manfaca badan tahayoo nin kastoo doonaya dariiqa fiqiga inuu meel fiican ka gaaro xilliga uu bilowga yahay aad u anfacaysaa haddaba halkuus kitaab kurdayda baa loogu talagalay limubtadi rijaali dadka bilowga ah baa loogu talagalay inagii ragga xaggeen kala joognaa waa u malanaysaa innaga laakiin waxaa laga yaabaa hadduu ka nakristay inuu moodo fiqiga oo madaxiisii dambe inuu joogo imaamu nawowi raximahullahu tacaala baa wuxuu leeyahay himmadii baa yaraatay kutubtii waaweeyeyna dadkii dalaabada ay akhriskooda wuu ku adkaaday kitaab mukhtasarahoo gaaban inaan u allinfaan doonaya markaasuu qoray minhaajka waxaase wala sii cajiibsanaa alimaamu dahabi raxima llahu tacaala oo wuxuu qoraya kitaabkiisa siyar aclaami nubalaa awliya afar iyo labaatan mujalad baa lagu daabacay markaasuu wuxuu ka hadlayaa min akhabiir u yaqaana taariikhdana uu ahaa markaasuu wuxuu ka hadlay xilliga isaga uu joogay dalaabatul cilmigii himadeedu inay yaraatay oo kutub waaweyn aan akhriyaya karin saas darteed ay u baahan yihiin in loo soo koobkoobo oo in yar in yar loo sheego saas darteed hadafkaasi u fuliyana uu qorayo si aclaamdubaa u qorayo afar iyo labaatan mujallad baa laguso lagu qoray kutubtii waa weyne akhrisan weyne kuwa yar yarkee gaagaawanharis ayb haddaba kitaabkaas iyo minhaajka mukhtasarba hadday ahaayeen kana dee min mukhtasariya waa kalan kartaa oo malayno ha u qaadanin baa lagu leeyahay kan haddaad barato inaad faqihi tahay ha ismooyi bilow baad joogtaan mubtadir rijaal baa weli la joogaa takfii way ku filan tahay maca tawfiiqi waafajin alla haddii la helo lilmushtaridi qofkii ku mashquula ee iyada ku dhaqma in fuhimad haddii la fahmo oo wautbica la raaciyo bilcamali ku dhaqan halkan wuxuu ku yidhi markii iyada uu qofkii camal nafsiga u baahdo anaa qaalibka axkaamtiisaa laga hadlayaaye axkaamta ay ka hadashay taynan ka hadlin ha joogtee iyada inuu ku gaabsado alraajix bilmadhab baa la doortayo way kugu filan tahay laakiin waxay kugu fillaanaysaa markii saddex arrimood la helo kow asaasku waa tawfiiq ilaahay uu ku waafajiya in la helo walidaalika ay u baahanta ilaahay wax badan inaad barido tawfiiqiisa iyo waafajintiisa marka labaadi waa inaad fahamto oo barato waxay ka hadlayso marka saddexaadi wa utbicat bilcamali in lagu dhaqmo weeyo cilmigii sadaqad buu tii u dambaysay wa utbicat bilcamalini buu sii waday wuxuu yidhi facmal kaga camalfal walow bilcushriba ha noqotee ka zakaata sida zakada takhruj waxaa la bixi binuurcilmi nuur cilmiga nuurkiisa baa min ulum dulmaatin mugdiyadana kaga bixi wuxuu ku leeyahay waa inaad ku dhaqantaa marka aqalu maa fi lamri waxaa weeye u yara kaga dhaqan tahay inaad sidii sakadii maalka beer haddaad beerato way beertay kuu soo baxdo ama cawdeedu bixinayso cushri baa la bixiyaabay dheheen alcushru cushurkaad bixinaysa beeraad raacday ood ku rafaaday oo beeratay waxaa lamida kitaabka ood ku rafaaday oo baratay waxa ugu yara kaga camalfasho zakaatlcilmi inaad bixiso wey cilmiga zakadiisana waxaa ugu yar alcushru baa ugu yar sadarteed maanta wuxuu ku dhiirigelinayaa cilmiga in lagu dhaqmo oo inaan noqonin waxaan kuu sheegay maqal ee waxaan samaynaya iska daa ayna noqonin dadka in wax loo sheego wixiina aan lagu dhaqmin ayna noqonin cilmigii intii la barto inuu iska noqdo wax lagu haasado oo lagu sheekaysto aan dhaqanka iyo qofka mucaamaladiisa ka muuqanin waa inuusan cilmigu noqonin cilmigu wuxuu waxtaraa markii aad ku dhaqanto ibnu cuyeyna raxima allahu tacaala isagoo toddobaatan iyo wax jira oo salaad dheer tukanaya baa niman u yimaadeen waxay odhanayaa diintan intaa in badan baad soo firisay cilmigan in badan baad soo nashirisay haddana waad waayeeshee maxaad aad isugu dhibi salaada markaasuu wuxuu yidhi wadmayo cilmigaan bartay haddaanan ku camal falin maxaan ka faa'iday qof baad bartoo ku camalfalay isagaa ka faa'idaysta anu laakiin maxaa ka faa'iday buuyi cilmigaan bartay ee ku soo daalay haddaanan ku dhaqmaynin famaamin famaa istafadtu maxaan ka faa'iday bal cilmigay innaga hadda waxaa iska badan in wadaadku uu yidhaahdo waxaan kuu sheegay dhegeyso laakiin waxaan sameeyahay egin baan anigu waan soo qasan meel walbana waa walaaqi meel xunoo kastana qoobtaan la geli adigu laakiin markaan masaajidka ka istaago inta fiicanaan kuu sheegay qaado asalku waxaa weeye sii nabiyullaahi shacayb qofkiisu uu ku yidhi weeye wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu waxaan daa idin leeyahay aniga ina idin dabamara ma doonayo aanigu sameeyo ma doonayo waayihii dambe markii cilmigii isaga turtay maahmaahi iyo magaxumo badan bay keentay in la yidhaha wadaadka qeyl lagu danaysto iyo intii kale ku dareen sidii labadii kale iyo qadi lagu dito iyo saddexdaa wadaad baa lagana dhaheen nabigu gashabada waa haystaa biliiqiy weelkiibu wataa qeylu ku xalaalaystana wuu heli ilaa akhirihi marka saa darteed qofku waa inuu cilmigu camal iyo ku dhaqan yeesho saa darteed buu wuxuu yihi fa caalimun nin caalima oo bicilmihi cilmigiisii lam yacmalan aan ku camal falin mucadabun waxaa la cadaabayaa min qabli caabidi lwahan ka saamka caabudee gaalka oo naarta la gelinin baa nin caalim ahayoon diinta ku dhaqmin baa hasti baa la cadaabi taasi waa xadiid nabiga sal allahu alayh ali wasalam soomaaliduna waxay ku maahmaaheen dadka wadaad duug weyn baa naarta ugu horeyn doona dadka wadaad duug weyn baa naarta ugu horeyn waa beydkan waa xadiidka nabig alayh salaam buu yihi awalu man tusacaru bihim naaru sale ywma alqiyaamati alaaa maalinta qiyaamo naarta bini aadam la geliyo lagu shido saddex baa u horeynaysa saddexda waxaa kamid ah nin caalim ahaa oo diinta filin jiray laakiin ikhlaas ayaan ka ahayna istu tusiya dan kale ka lahaa saddexdaas rabihii maxaad cilmigii kaga camalfashay markaasuu dhihi kanaan yeelo oo kanaan yeelay waxaa leedahay kadabta been baad sheegtay inamaa facalta hada liyuqaala laka caalimun uma yu'maru bihi fayusxabu ila annaari saasuu xadiidka nabigu aha sala allahu alayh ali wasalam marka facaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli caabidi lwahan xadiidkaa nabigu tilmaamaya sala allahu alayh wasalam nabigeena alay slam mar kale waa ka reebayo inaad dadka khayrka u sheegto aduguna aanan ku dhaqmin wuxuu ku tilmaamay inaad tahay shamaca shamaca oo kaleeto la shidanaya la shibshidayo taxriiqu nafsaha wa tudiiru ligayriha dadkii kalena iftiin baysiin iyadiina way isguraysaa waa isbaabiinaysaa waxaa lamid a ninka cilmiga dadka u sheegaya isagoo aan ku dhaqmay inuu diintii raacaynin baa lamida waa shamaca un dadkuna ka faa'iidayaan isagana isgurayo isbaabiinaya wy ilahina wakiila ta'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum وأnتم تتلوna الkتاaب أفلا تعقiلوuن mnbakli لma تقuلuuna ma laa تfعaluuن kabura وقta عind اللahi أn تقulوu ma laa تfعaluuن waxaa wax iska batay hadda in cilmi يaqaanan ku dhaqmaynin wixii u garanaya xaaraamtahana aan daynaynin meelo xumoo badanna ay kala dhacaysaaye والlah mustacaan akhiru زamaankana aan joogno maca fasaadi الزmن fasaadi أhli الزmن waada isaga baratay taa waxaa lamida inuu qofku ilaahay baan caabudi yidhaahdo oo camalan ugu dhawaadaan samayn yidhaahdo isagoon xaalaal iyo xalaan kala aqoonin wa kullu man qof kastoo bigayri cilmin cilmi la-aan yacmalu camal faa'aya oo ilaahay u dhawaanaya oo cibaadaysanaya acmaaluhu acmaashiisu marduudatun waa lagu soo radinayaa laa tuqbalu lagana aqbali maayo ilaah subxaana wa tacaala camalka markaad ugu dhowaanayso camalkaasi wuxuu dooni ha noqdo caqiiduu noqon karaa salaad buu noqon karaa sawm iyo zakuu noqon karaa xaj iyo cumruu noqon karaa sadaquu noqon karaa jihaad buu noqon karaa ixsaan addoommo loo sameeyuu noqon karaa wax kastoo rabbi loogu dhowaado oo ugu dhowaanaysa calaa jahlin aadan garanayni xumaad wixii xalaal wixii xaraam isagana camalkaagu waa marduudo ilaahay ka aqbali maayo subxaanahu wa tacaala walidaalika waxay ku daraan cumuumu qowlihi sala allahu calayh wasalam fii xadiidi caaisha kuna man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa radd waxaa la radinaya amarkii inuu waafaqsan yahayba haddaadan ogeyn cibaadaadku haddii aadan ogeyn inay sharcigii waafaqsan tahay waxay la mid tahay sidii adigu og inay sharcigii khilaafsan tahay walidaalika ilaah subxaana wa tacaala wuxuu naga xaraatinimeeyey inaynu waxgalloon ku dhaqaaqno ku tallaabsanno waxaynan aqoonu lahayn walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfuaada kullu ulaaika kaana canhu mas-uula waa lagu weydiinayaa inay sidaa camalku marduudu yahay cala aljahli la sameeyana si gaala nabigu usii tilmaamay sal allahu alay slam xuruumaadka kadib oo markii uu lahaa alqudaatu alaaatun waaxidun fi ljannati waxnaani fi nnaari nabi cala salaam dadka qudaadaa wax xukuma waa saddex labana naar bay gelayaan midna jannuu gelaya ka jannada gelaya waxaa weeyi yidhi rajulun calima alxaqa faqada bih in laba arimoodayana wey xaqii wuu garanayaa waana xukumay labada naarta gelaysana waxaa ka mid a rajulun qadaa calaa jahlin waxaan ma yaqaana waana xukumay ahlunaar wey ama xaqa waafaqo amuusan waafaqin xataa xaqa hadduu waafaqo ahlunaar wey sababtoo inuu xaq waafaqayo isagu maba garanaynine indhaarayg iyo waxaa doonta iska sameeday hayde xaqa wuu ku soo ruugdhacaye xaq ma qasdin xaq xukunna isma lahayn isagu ka hadduu qaabilin yahay ninkii muftiga ahaana dadka u fatwooyana si gaara isna looga digay akhiruzamaanka waa kii sheegay xataa idaa lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan faaqow bigayri cilmin cilmi la-aan ninkii fatwooday maxay natiijadiisu noqotay fadalu waadalu faasaabuu bacd alxaqi lama dhihin mar baa mufti jaahi leeyahay fadalu waadalu wey xaq waafaqaya iyo ma waafaqinaada hadaa waa fi lqadaa'i walfatwa labadaba ama dimaa hala xukumo hala fatwoodo ama amwaal hala xukumo hala fatwoodo ama acraab hala xukumo hala fatwoodo marba hadduu qofkani jaahil yahay oosan waxba garanaynin hadduu xukumana wax mar dhammaan xukunkiisa o dhan waa baail sharcan hadduu fatwoodana dhammaan fatwadiisu waa baail saas darteed acmaaluhu marduudatun laa tuqbalu nusuustaa badan baa tilmaamaysee qofku waa inuu iska ilaaliya waxaadan garanaynin inaad wax weydiisaad leedahay walidaalika nabigu an cala salaam aada buu uga xumaaday ninkii calaa kayri cilmin inta loo fatwooday biyaha qabow madaxa isaga shubay dhaawaca ahaa ee u geeriyooday waa kii nebiga qataluuhu qatalahum allah war ninkii way dileen buuli nag allaha ka dhigay alaa sa'aluu idaa jahilu waxaana deena garanayna dadka garanaya ma weydiiyaan fainamaa shifaau lciyi su-aalu ninka jaahil xalkiisu waxaa weeye dawadiisuna wax u haysto haddaad jaahil tahay wax weydiin baa kuu furan siduu ilaah yidhi subxaana wa tacaala fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun hadda laakiin waxay noqotay allah mustacaan diintii waxay iska noqotay waxa nin waliba uu wadaantiisa darsado dawliskiisa ceelkeeda ku sii daysto haddaad qofadha gudirarka fadhiisato ama basarka dadka la raacdo masaladiina markay timaado horta waa inta meesha fadhida nin walba ra'yigiisa inuu dhiibto wey wala aniga saasay la tahay saasay la tahay si loo wado waa marka dambadanayna wadaanayna wadaanaya ka wado markii aftidii lasoo dhameeyo walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun haddaad tirada waad cibaadaysan adan waxba garanaynin waa unuliyo dariiqa xaqa waad ka leexan wallaha alla keliya baan arjuu ka rajaynayaa almanna inigu gallaraysto bilikhlaasi ikhlaas iyo daacadnimo oo waxa aan samaynayo qalbigayga iyo ulkaygu uu daacad ka yahay ikhlaasku waa wax qaaliyaho qof walbaba aanu helin ilaahayna uu ku ammaanay addoommadiisa qiimaha badan uu ku ammaanay cibaadada asaga la caabudayana inay ansaxdo qiimo yeelatana in ikhlaas laga hela uu ku xihay ilahi subxaana wa tacaala mukhlisiina lahu diin in lagu caabudo ilaahay khaalis iyo daacad loo noqdo oon wax kale lala wadaajinin wax kalena dan laga yeelanin buu ku xihay cibaadada waxaana lagu daray waxyaabaha shirkiyaadkaa in niyada wax kala aad ku hayso oo ilaahay mugihiisa ahayn markaa cibaadaadka samaynayso wuxuu ilaahay ku tilmaamay taa inuusan aqbalaydino xadiid qudsigii waa kii ahaan ala shurakaaya can shirki man camila camalan ashraka fiihi maciya gayrii taraktuhu wa shirka camalka ilaahay in loo gaaryeelo isaga keliyana loola niyoodo iyadaana khaalisayta oo isku tusi waxorgalana ka ahayn arrin qiimo badano ilaahay mar kastaba in la weydiisto u baahan way wallah alla keliya baan arju ka rajaynaya almanna in igu galabaysta bilikhlaasi ikhlaas in igu galabaystiyo daacadnimo likay yakuuna si uu u noqdo ikhlaaskaasi muujiba alkhalaasi inaan badbaadon cadaab aakhara kafa kaloo ka badbaado ku ii waajibiye uu noqdo oo camalka ikhlaas hadduu ilaahay igu daro cadaabana aanan kaga badbaadi laakiin camalkan oon ikhlaas lahayn ila agtiisa wax macno iyo qiimo kama laha wuxuu yihi muqadimatun fii cilmi usuul اdiin awalu waajibin cala اlinsaani macrifatu اlilaahi bistiqaani wanutqu biاshahaadatayni اctumira lisixati اliimaani miman qadara in sadaqa اlqalbu wabilacmaali yakunu daa naqsin wadaa kamaali fakun min aliimaani min fii maziidi wafii safaa'i اlqalbi daa tajdiidi بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات فشهوة النفس مع الذنوب مجيبتان قسوة القلوب وإن من أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث يخلص فصحح النية قبل العمل واثبت بها مقرونة بالأول ilaa aakirka abyaada wixii aynu ka gaarno insha allahu tacaala mualifku halkan wuxuu yihi muqadimihii hore wax goobama ka samayn doonaa fii cilmi usuuli اdiini iyo usuuli fiqi wasgadaal qaybdama kaga soo qaadi doona insha allahu tacaala wuxuu yihi awal waajibi waajibka ugu horeeya cala linsaani qofka aadamaha macrifatu lilaahi ilaahay inuu aqoonsado weeye bistiqaanin si dhab oo yaqiiniyo hubaala inuu rabbigii garto weeye halkani calaa jaraan mualifku raxima allahu tacaala calaa qaacidati lmutakalimiin nimankii mutakalimiinta ahaa isaguna ma ahayn nin baciid ka ah mutakalimiinto ragga cilmul kalaamka marar badan la soo qaado ka mid yahay waxay leeyihiin masalada mafhuumkay ku salaysan tahay waxaa weeye qofka taxsiilulxaasil waxba ma tara yidhaahdeen waxaa taqaano barashadiisu waxba ma tarto wax haddii la baranayana waxay ka dhigan tahay marka hore inaad jaahil ka tahay walidaalika markay qaacidadaa taasiiliyeen bay isku qabteen waxa ugu horeeya insaanka waajibka ku muxuu yahay waxay yidhaahdeen macrifatullaahi horta intaadan ku dhawaaqin inaad garata rabbi garata wey see loo garan baa rabbi inaad barata weeye maxaad ku baran rabbi waxay yidhaahdeen inaad kownka iyo aayaadkaa uu abuuray iyo isha aad marisaad ku garan halkaa markay joogaan bay mutakalimiintii qaar kamid a yidhahdeen haddaba waad khaldan tihiin awalu waajibin macrifatu lilaahi adeer macrifadii waxay u baahan tahay annadaru lmuaddi lilmacrifa baaritaan baa ka horeeya u baahan tahay saa darteed awalu waajibin cala alinsaani waxay yidhahdeen qayb mutakalimiinta say u badan yihiina annadaru lmuaddi ila almacrifa marka horeysa waxaa waajib kugu ah horta naqar iyo baaritaan inaad samayso calaa ariiqati lmutakalimiina calamku waa xaadid xaadidna muxdis buu leeyahay inuu xaadid yahay tagayurkaa kutusaya kullu mutagayirinna xaadisa weeye ariiqadii mutakalimiinta ilahayna cilmumantiq iyo falaasifadu ay mari jireen halkaaba haddana way ku kala hari waayeen macrifatu lilaahi soo lama dhihin see u garanaynaa waa inaad kowqiya aayaadkiisa ay shamariso akrido haddaba akriskaa ku horeeya waxaa waajib kugu adhaha inaad horta kownkiiyo aayaadka akrido qolada saa tiri ee tiri awal waajibin cala alinsaani annadaru lmuaddi lilmacrifati baa waxaa iyagana qolo kalaa ka dabakacda isla mutakalimiintiia maxaydan su-aal baan la weydiinay ninka nadarka wax fiirfiirinaya natiijadana gaaraya inuu garto macnaheeda markii hore muunan garanaynin soo maaha haa waayo garashadu waxay ka qalatay baaritaan isagoo yaqiinay inuu baaro maxay taraysaa taxsiilulxaasil bay yidhahdeen waxaad yaqiinay baar si aad u go-gaato wax faa'iidaa macnaha ma leedeen cadas wey ta hadday cadas iyo ciyaar noqotay nadarkii qofku wuxuusan aqoonin weeye aqoon kastaba wax kastoodan aqoonin ma baari kartid waxaadan aqoonin waa labo waxaadan aqoonin oon maskaxdaadaba ku jirin min baaqi aflati wanisyaan weeyo kaa waxaan maskaxdaadaba ku jirin inaad u baahan tahayna aadan dareeminba ma baarid baa kama baaraysidba hada waxaadan aqoonin aadan dareerinna baahi inaad u qabtay inaad ogaato miya baari isaan ma baari karaydeen taas maxaa maxaa waxaadan aqoonin nogmadoo iyo tuhubna kaa galay baa la baaraa marka taa maxay ka dhigan tahay awal waajibin cala alinsaani ashaku wadiraytintaagisuulka shakiya way yidhahdeen kadibna shakiga waxaa ku xiga annadaru lmuaddi lilmacrifa nadarkii waxaa ku xiga almacrifa almacrifayn waxaa ku xiga annutqu bishahaadatayn waana masalada ay ka dhalatay iimaanu lmuqallib ninka muqallibka ah isagu intaa aan baarin ilaahayna iska rumeeye iska ashahatay magaal baa muslim muslim calaa madhabi mutakalimiina muslim maaha muslim maaha iimaan muqalib bay dhahaan qaar baanti arrintaa ku adkaatay oo layidhi jamaahiir lmuslimiin iyo caamatu lmuslimiin waad gaalayseen waxay dhahenay muslim caasi awow hadda mas'aladaa qaba awal waajibin cala alinsaani macrifo weeye iyo qalbigiisa inuu ka aqoonsado laakiin shahaadateynkiiyo nudkiga lagu dhawaaqayaay waa iska tacbiir iyo waxooga wixii aad aqoonsatay baa gudbinaysaa wiil annaga waxaan dhihi karna waxaa weeye insaanka waxa u horeeya sharcan waajibka kuwa waa inuu shahaadateynka iyo tawxiidka qirawo tawxiidka inuu qirawo walidaalika nabigu calai slam markuu mucaad ibni jabal yaman u diray فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وحيد نبي مدين عليه السلام معاذ ومكة أتاكته وحاولوه الرئي ذكا وشيكته إن هرت قلب بريلاي كأقل سران إنه وشيكت مدين نبي عليه السلام وله أنت أم الرسالة دعوة جارسينيي marka u horeysee uu la hadlo waxaan tawxiidka inay qiraan oo shahaadadada ku dhawaaqaan aan ahayn ma weydiisan adeerkii sakaraadaya markuu yimid yaa cami qul laa ilaaha ila allah kalimata naxaaju laka biha cinda allah wiilkii yahuudiga ahaa markuu u yimid wuxuu yidhi qul laa ilaaha ila allah haddaba qofku waxa u horeeya waajibkaa ee laga doonayo inuu ku dhawaaqo ee inuu qiro laga doonayo xukmu lmuslim iyo axkaamu lmuslimna uu ku qaadanayo shahaadateynka wey macrifada qalbigaa nusuustu waxay sheegtay wax ka duwan sida uu halkan ku sheegay mualifku awalu waajibin cala alinsaani macrifatu lilaahi biistiqaanin yaqiintaasi inayna marka hore qasab ahayn bay nusuusta nabigeenu sheegtay calayh salaam nabiga calayh salaam nin buu yimid markaasuu wuxuu yihi aslim adiga islaam markaasu wuxuu yihi ajibnii kaarihan waxaan is arkaa buu yidhi qalbiga kama jecli buu yidhi islaamnimada waa nacaya aslim waa in kunta kaarihan adu xataa qalbiga ka neced iska islaam iska ashaado qisadii mu'alafatu lquluubka nimankii kooxda ahaa ee tartami jiray waa ka yidhaahdeen islaamku markay soo galeen waxaan soo galla bay yidhaahdeen annagoo dadka u necab maxamed suux hore noo siinayey noo siinayey noo siinayey baan dadka isaga u jeclaanay sadaqeed qofku xukmulislaam baa la siinayaa islaamnimona waa lagula dhaqmayaa wax kastaba qalbigiisaa ku jira annaga waxa waajibka ku ah ee qofka laga doonayo islaamnimadiisa marka laga hadlayo waa inuu qofku shahaadateynka ku dhawaaqo way wa nudqu dhawaaqa bishahaadatayni lagu dhawaaqo uctubira waxaa loo ictibaariyey bisixati liimaani iimaankaa sixidiisa niman qadara qofkii awooda halkan mualifku masaa'il dhowra baa mudan in lagu baraarujiyo masalada koobaadi lafdiga shahaadateynku qofka markii muslim la ictibaarinayo qasab maaha hadduu wax macnahoodiia ku dhawaaqo ama ay tilmaamaya shahaadateynki inuu qiraya ama islaamaya ku dhawaaqo ama ay ka muuqato astaanaya calaamad khasaa'ista muslimiinta ka mida xukmun islaam baa la siinaya xukmu muslim baa la siinaya ila lisixat liimaan hadda marka uu ku leeyahay bimacna islaam buu ujeedaayo iimaankii qalbiga isagoo munaafiqa shahaadateynka lagu dhawaaq karaa haddaba waxaynu leenahay qofka waxaa loo xukumayaa islaamnimada haddii uu ku dhawaaqo erey macnihiisa la fahmaya inuu uga jeedo inuu islaamka galay ama ay ka muuqato astaan astaanihii khasaa'ista islaamka ka mida labada arrimoodba nusuustaa sheegtay astaanta islaamka ilaahay waa qur-aankiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illaahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan ay musliman tabtaguuna carabo xayaati dunya ninkaa qanaarixayna la jooguwaa qole saxaabada oo duulaan oo jihaad u socda asalaamu calaykum muslimiinta keliya iska laha carabtu subax wanaagsan bay dhihi jireen cim sabaaxan iyo cim masaaxa subax wanaagsan ee galab wanaagsan bay dhihi jireen marka waxaa layidhi walleen inuu ariga iyo dadkiisa la badbaadin buu rabaa salaad baa lagu dhejiyey ilaahay waa ku canaantay lasta mu'minan muslim ma tira dhihina liman alqaa ilaykum asalaama assalaamu calaykum waxay ka mid ahayd khasaaistii muslimiinta ninka waxaa lagu canaantay laguna sajriyo oo laga nahiyey islaamnimada inay u diidaan isagoo astaantaa la yimi ninkaa shahaadateyn buu ku dhawaaqay ninka shahaadateyn maa waxaa lagu xukumay hadda waxaa kaloo asaxay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xilligiisii qaswadii bani jadiima bacda fatxi makata khaalid saba'naa saba'naa bay dheheen saba'naa carabi waxay u taqiinay dadka islaamay bay waxay dhaheen saadi'iin iyo saba'a fulaan bay dhihi jireen nimanka shahaadadii bay garan waayeen si ay u dhawaaqaan saba'na filayo saba'naa saba'naa bay dheheen khaalid siduu u qaatay maadaama quraysh iyo carabtani muslimiinta markay caayayaan saba'a saba'a saba ay ku caayi jireen niman madax aday waxay ka gaareen hadda kusii jees jeesay u qaatay isaga oo tii caydahayd buu u qaatay iyagana aslamnaabay garan waayeen shahaadateyn iska daaye aslamnaabay garan waayeen dadkii waa laayay khaalid nabi waa ka yidhi allahuma inii abra ilayka mima sanaca khaalidin inaan beri baan tahay khaalid wuxuu sameeyey hadday asaxda afaar caliya laga werinaya inqibaac ku jirana naftoodiibu nabigu bixiyey bay leedahay afaartaasi laba saas darteed qofku hadday astaan ka muuqato ama ay macnihii inuu islaamay inuu ula jeedo uu ku dhawaaqo islaamnimaa laga ictibaarinayaa ayada ugu mashhuursan bay shahaadateenu ka mid yihiino wanudqu bishahaadateyn ictubira waxaa loo tixgeliyey lisixati liimaani niman qadara qofkii awooda laakiin qofkaan awoodin isagu nudqigaba laguma laha qofkaan awoodin waa qofke xaalado badan baa iman karo qofku inuu ku dhawaaqo uusan awoodin mid waa ninka akraska la yidhaahdo ama inaga soomaalida dhagoolka niraano wey ishaaro iyo midaar baaruuxiisa dhan baa ninkaan midaarkaa ku filan hadal haddii la yidhaahda maba awooda inuu hadlee muxuu samayn kaasi waa waa qayb ka mida waxaa dhici kartoo kale qofkan inuu xanuunsan yahay oo xanuun kaba tambadiyo hadli waayaba oo markaa uu ishaaro isagana ishaaradiisa hadday mafhuuma tahay xukmu islaam baa lagu siinayaa saas darteed qofku haddii uu shahaadateynka ku dhawaaqo ama wax macnahooday tilmaamaya sheego ama astaanihii ay keenayeen khasaa'ista ah wax kamida la yimaado ama uusan dhawacba awoodin si astaamo ka muuqdaan ama ishaaro la fahmi kara iyo midaa la bixiyo muslim xukumkii baa la siinayaa laakiin halkan mualifku raximah llahu tacaala wuxuu tilmaamayaa madhab min madaahib mubtadica kamida fii mas'alati اliimaan oo uu sii dhamaystiray oo beydka dan uu kuleeyahay in sadaqa alqalbu qalbigu haddii uu rumeeyo halka bisalat aliimaan iimaan maxaa la yidhaahdaa mualifku wuxuu leeyahay tasdiiqu lqalbi wey dhammaan shuraaxi kitaabkan sharaxdayna intaan arkay sidaasay ku wada fasirayaan iimaanku camalku ma ka mid ba wuxuu leeyahay maya camalka iimaanka kuma jiro mudqigiiyo dhawaqa lagu dhawaaqayana waa un tixgelin dadku inay kuu tixgeliyaan baa laga rabaa maxaa u yima tasdiiqu lqalbi weeye iimaanku tasdiiqu lqalbi baa iimaan la yidhaahdaa shuraaxa qaarka waxaan la yaabay waxay ku leeyihiin ahlulxadiidku xadiidu waxay yidhaahdeen iyo aktaru fuqahaa'i iimaanku waa qowl ee lagu hadlo iyo qalbigoo rumeeya iyo camalkii oo lala yimaadaa iimaan la yidhaahdaa mutakalimiintuna waxay dhaheen tasdiiqu lqalbi weeye wahuwa saxiixu qalku kule wahuwa taxqiiqu tawaysia dhafa waa madhabkii mutakalimiinta jahmiyada iyo ashaacirada weeye waa madhab haddii waxu baatil yahay intii wax baail yahay baaila weeye iimaanka imada muslimiintu markay qoreen iimaanku camal la-aantiima suuragama asaxo qofkuna camal la-aan janno ma galo haddii uu tamakuno awoodo walidaalika imaamu ajuri raximah taala kitaabkiisa ashariica konton iyo afar aayadood buu keenay oo iimaanka jannada lagu gelayo mid camal lagu dara inay tahay ardaygiisii alxaafid ibnu bata baa labaatameeye ku daro dhowr iyo toddobaatan ayadood ka dhigay axaadiid tira badanna wuu keenay haddad masaladaas aada loo faahfaahiyaan rabto alibaana can ariiqati firqat shariicati alfirqati annaajiya ama alibaana alkubra ibnu bata ah iyo ana shariica lilaajuri aqwaa kitaa aayada qur-aanka iyo axaadiidta nabiga calayh salatu wasalaam iyo aasaartii salafkaba halkaasa lagu tegaysaa mas'aladani waa mas'alada gaarsiisay dadka qaarkood min ibni carabiya ragii lamidka ahaa inay yidhaahdaan fircawn mumin buu ahaa masalada keentay masalada wey markii la yidhahdaa tasdiiqu lqalbi keliya shardi ah fircawn runta muu ogaa ilaahay inuu allah keliya isan ahayn daliil cadda muu haynaa sooma ilaahay baa qur-aanka ku yidhi wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwa qalbigiisu wuu yaqaynsanaa walidaalika waxay diri ibnu carabi kitaab kitaabkiisii kitaabkii alfusuus iyo alfutuuxaat labadaba inuu muminaha iimaanku waa tasdiiq alqalbi ninkana tasdiiq alqalbi waa laga helay buu marka mumin ahlujannu fircoon noqday waa madhabka keenay wey waxani inuu fiican ahlujanno noqdo inay yidhaahdaan ninkan weligii islaamnimo muujin oo weligii shahaadateyn ku dhawaaqin oo weligii wax kastoo islaamka khilaafsan sameeya qalbigiisase islaamka ka qanacsan waa muslim ahlujanno wey madhabka keenay wey waa madhabka keenay qalbiga inaad waxgeliso iimaanku halkanuu ku jiraa in la yihaahdo madabka muntashirka keenay wey waxaa warta isaga hadan weligaaba islaamnimada ka bixi mayse waxaa rabta sameen weligaaba islaamnimo ka bixi mayse maxaa yeelay islaamku halkanuu ku jiraa mujtamaca soomaaliya islaamku halkanuu ku jiraa islaamku halkanuu ku jiraa ficilkaa doontana sameen ereygaa doontana ku hadan muslim baad ma tahay jannana waa mudan aakhirka xataa dib lagu soo yar cadaabo iimaanku tasdiiqulqalbi keliya wey madhabka keenay wey intaasoo baatila masalada kitaab caqiida mehe madhabka keenay weeye madhabka mu'alifku uu mas'alada ku taqriirinaya ee ku meel dhigaya wey wa bilacmaali acmaashu yakunu ahaanayaa daa naqsin mid naaqusa walaa kamaalin mid dhammaystiran halkaasaan ku daynaynaa oo insha allahu tacala habeennaba ka bilaabi doonaa idiila subxaanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka wa atuubu ilayk